booliiska soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay maandooriyo isugu jira xashiish khamri kaniini iyo noocyo kale waxaana laga soo qabtay guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya abdifataah aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey maandooriyaha ay soo qabteen dhibaato ba-an uu maanduuriyaha ku haayo bulshada soomaaliyeed dhalinta soomaaliyeed iyo jiilka ardayda waxbarashada ku jirta oo ay dadka ganacsatada ahi haddana u bareerayaan inay bulshadoodii dhex keenaan waxyaabahaasi oo mustaqbalka hal jiil oo dhan naga dhibaatayn kara sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir sbeshali saldhigga cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska iyo bulsho badan ee ku soo hirata degmadaasi in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maandooriya maandooriyaha maanta halkan yaala qiimo ahaan markaan hadda cilmi baaris samaynay aan qiimaynay fiirinay qiimo ahaan waa cadad ku dhow labaatan kun oo dollar iyo ka badan waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la eg haaya ee gashan kara tukaan iyo sokor iyo waxay cunaan bulshada ku gadan kara mise wax taya u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda la eg waxaan leenahay ilaahayna raalli kaama noqonaya ummadda soomaaliyeedna aakhiri adduun way ku haysan doontaa shakhsi kastoo hanti leh ee rabaa inuu dhalinteena aafeeyey ilmihiisana u dirsaday dalalka dibadahooda booliiska soomaaliya ayaa degnin u diray dadka ka ganacsada maandooriyaha waxauna booliisku sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada lagula dagaalamayo maandooriyaha halista ku ah bulshada soomaaliyeed